dhallinyarada ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa muddooyinkii dambe la soo ifbaxaya hal abuuro shaqo oo ay ku maaraynayaan nolosha qoyskooda iyo tan naftooda qaar ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee ku nool degmada dhoobley ayaa ku dhiiraday in ay furtaan xaruntan caafimaad oo gaar u ah noloshooda si ay uga maareeyaan sidoo kalena ay bulshada uga adeegaan dhanka caafimaadka waxaan ka mid ah dhalinyarta dhoobley waxaan soo bartay caafimaadka waxaan samaystay shaqo abuur inkastoo magaalada shaqo laga helinin badanaana maarata waxaawaay mar walbana hamigeyga waxaawaay inaa bulshada wax aan qabto xagga caafimaadka iyo xag walba wallaahi aad iyo aadaan waxaa igu dhaliyey baahiyaha gaarka oo dhobley loo qabo xagga caafimaadka aan igu maata ku dhiiraday inaan goob caafimaad aa furto qaybta farmashi haddana waxaa rajeynaya inaan maarata isbedel aan sameeyo magacaydu waa kamaal cabdulaahi cumar waa runtaasaa sheegtay waxaan ka mid ahay dhallinyarada kasoo baxay kolleejka caafimaadka kana mid ah u furyihiin goobayaasha caafimaadka sida farmashiyaasha saa ogtaa horta waddanka o dhan waxaa ka jirtaa shaqalaan qofka ma aha qasab inuu markasta ka shaqeeyo ama dad u shaqeeyo waxay ugu dhaliyay inaan maartay goob caafimaaddan aan leeyahay aan furto intaan maaragtay qof kale wax ka sugi lahaa inaan ani shaksi ahaan aan shaqo abuur sameeyo goobta shaqaan aan hadda asaasay ani kadixii ma anfacaysa xitaa dhallinyaro badan bay caawinaysaa oo maaragtay shaqo abuur idin aan u samaynaysaa saal awgeed si baahiyaha taagan aan u daboolno waa in anaka iskaan wax u qabsano ani kadixii hadda malihii goobtan dhallinyaraan kunaanay saaxiibayaashay ah maaragtay raay aruun aan samayna anaka ayaan u aragna inaan furano baahida dadweynahan inaan daboolno taayna ay daboosho saalkasaa u furno baahiyo weynu daboolaa magaalada hadda aan joogno ee dhobley ah waa magaalada populationkeeda saad weyn yahay oo xuduud ku taalo goobaha caafimaadkana ahna maaragtay muddooyinka dambe inay kastoo kusoo badanayaan baahiyo aad weyn u daboola maalin markii ugu horreysay oo fursado caynkan oo kale ah oo ay samaystaan dhallinyarada ku nool degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose